الله الرحمن الرحيم باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام waxaa baabkani ka hadlayaa nasakhitaanka la nasakhay xalaalowga ixraamka laga xalaaloobay iyo farista la ysfaray tamaam iyo dhammaystir macnaha wixii la xidhay in la dhammaystiro oo aan la furin can abi muusa abi muusa waxaa laga wariyey radia allaahu canh ilaahay raallaa ka ahaaday qaala inuu yidhi qadimtu calaa rasuuli illaah rasuulka alla ayaan u soo galay sala allahu calayhi wasalama wahuwa muniikhun isagoo degan bilbatxaa meeshaa bataaxa lahayd ee maka kambelkeeda isagoo halkaa degan ayaa aan rasuulka u soo galay baa uu yidhi sala allahu calayhi wasalama abuu muusa alashcariy yaman xaggeeda ayaanu ka yimid faqaala waxa uu yidhi markaa nebigu bimaa ahlalta maxaad xidhatay qaala waxa uu yidhi markaa qultu waxaan yidhi ahlaltu waxaan xidhay biihlaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu wixii uu xidhay ayaan xidhay macnaha abuu muuse wuxuu yidhi wax cayimanba maan xadidin oo xajna maan tilmaamin cumrona maan xadidin laakiin waxaan xidhay un wixii nebigu xidhay oo waxaan yidhi ahlaltu bimaa ahalla bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wixii uu xidhay ayaan xidhuun baan idhi qaala waxau yidhi markaa hal suqta min hadyin miyaad hadyigii soo kaxaysatay macnaha hadyi miyaad wadatay baa nebigu ku yidhi abuu muusa qultu waxaan yidhi laa maya wax hadyiya ma wata ayaan ku yidhi buu yidhi qaala waxau yidhi fatuf bilbeyti beytka haddaba tawaaf wbisafa waalmarwa safa iyo marwana dhexdooda sacyi uma xilla dabeed iska xalaalow wuxuu yidhi mar haddaanad hadyi wadan intaad acmaashii cumrada la timaado oo tawaafkii iyo sacyigii iyo xalqigii dabeed iska xalaalow fatuftu markaa waan tawaafay buu yidhi bilbeyti beytkii waan tawaafay wabisafa waalmarwa safa iyo marwana dhexdoodii waan saciyey uma ataytu dabeed waxaan u imid imra'atan min qawmii haweeney yacni waxa weeyaan tolkay ka mida ayaan u imid oo sida ka muuqatana dee maxaarimtiisa ka mid ahayd ilayna gabadh kale madaxiisa taaban mayse waxau yidhi markaa famashatatnii waa ii feedhay oo wakasalad ra'sii madaxaygiina waa maydhay fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi markaa ufti nnaas dadka kii ugu fadwooda ee u sheega bidaalika arrinkaasi fii imaarati abi bakrin wa imaarati cumar radia allaahu canhumaa waxau yidhi imaaradii iyo maamulkii abuubakar iyo cumar waxaan dadka u fatwoon jiray oon u sheegi jiray tamatuca inay sameeyaan ilan wuu tamatucay oo markii uu yimid acmaashii cumrada u dhammaystay wuu ka xalaaloobay si uu maalinta tarwiyadee sideedaadun xajka u xidho marka waxau yidhi laba yacni cahdigii abuubakar iyo cahdigii cumarba dadka sidaasaan anigu u fatwoon jiro oon u caddayn jiray waxau yidhi markaa fa inii la qaa'imun aniga oo taagan bilmawsimi mawsimkii xajka anoo taagan id xilligaasi jaaanii rajul nin baa ii yimid oo fa qaala waxau idhi innaka adigu abuu muusaw laa tadrii garan maysid maa axdatha waxa uu ku soo kordhiyey amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii waa cumare fii sha'ni nusuk acmaashii xajka iyo cumrada yacnii waxa weeyaan cumar wuxuu ku soo kordhiyey garan maysid yacnii mas'aladan unbaad fatwoonaysaa adiguye waxa uu amiirku soo kordhiyeyba waruma haysid ayuu ku yidhi faqultu waxaan idhi ayuha annaas dadkiiow man kunnaa aftaynaahu kaanu u fatwoonnay bishayin shay falyata'id ha u kaadsado fa haadaa amiiru lmu'miniin kani waa amiirkii mu'miniinta oo qaadimun calaykum idiin imanaaya fabihi faatammuu isaga ku dayda waxaad garanaysaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhi khilaafka aada iyo aad bay isaga ilaalin jireen iminka mas'aladan abuu muuse iyo cumar abuu muusa ka haya oo cumar masaladan tamatuca waa ku khaldanaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabada dee nebigu isagaa faray tamatuca oo sida xadiidkii inoogu dambeeyey shalay aynu ku soo maray rasuulku waxau yihi ninkii hadyi watowna ha xalaaloobin ilaa maalinta tobnaad aad hadigaaga qasho laakiin ninkii aan wax hadiyo wadani wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam acmaashaadii cumrada intaad iska taam yeeshood dhammaystirto iska xalaalow buu ku yidhi ayib marka nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabada isagaa faroo yidhi ninkii hadyi watowna ma xalaaloobi kartid ilaa maalinta tobnaad hadigaaga aad qasho laakiin ninkii hadyi aan wadan nebigu wuxuu amray inay xalaaloogaan oo ay tamatucaan marka xadiidkaasi cumar ibnu alkhadaab waa ka qarsoomay tamatucana wuu diidi jiray abuu muusana waxa weeyaan dee tamatucaasuu dadka amri jira abuu muusa alashcari dabeed markii abuu muusa lagu yidhi war uma haysid amiirkii mu'miniintu wuxuu keenaye sidan aad sheegayso si ka duwan buu dadka amraa muxuu iska ilaalinayaa abuu muusa inuu isna dadka wax faro cumar ibnu khadaabna wax kale uu faro dabeed dadkii ay iska hor yimaadaan oo iskhilaafaan marka isagoo xataa mas'aladii ka hayo oo xaqa ku taagan ayaa haddana wuxuu yidhi man kunna aftaynaahu bishayin falyata'id hada amiiru lmu'miniina qaadimun calaykum fabihi faatamuu wuxuu yidhi ninkaanu hore wax ugu sheegnay ha ka fiirsado ha u kaadiyo amiirkii mu'miniintaa idiin imanaya isaga ku dayda sidaasuu yidhi wahaakadaa waa garanaysaan ibnu mascuud maquuladii waxa weeyaan aad iyo aadka u qiimaha badnayd ee ahayd yacni waxa weeyaan sunnadu waxay tahay salaadaha mina in lagu gaabiyo yacni inta mina la joogo salaadaha in la gaabiyo ayaa sunno ah oon la taam yeelin cuhmaan ibnu cafaanna wuu taam yeelayey marka ibnu mascuud intuu cuhmaan ku daba tukaday oo uu salaadii la dhammaystiray hadda isagoo sunnada ibnu mascuud ka haya cuhmaan ayaa markii la weydiinay wuxuu yidhi alkhilaafu shar khilaafku waa shar macnaha iyaday sunnadu tahay gaabin haddana mar haddii amiirkii mu'miniinta cuhmaan uu dhammaystirayo waan iskala dhammaystiraya abuu muusena waa adiga arkaya isagoo mas'alada haya haddana amiirkii mu'miniinta cumar hadduu khilaafsan yahay hadalkaygii iska dhaafuu fa bihi fa'tamuu isaga ku dayda waxaasoo dhan waxaa laga qaadanaya qawaaciddaas in ruuxa muslimkii mar walba ummadda wifaaqeeda iyo wada socodkeeda inuu aad iyo aad ugu dadaalo oo khilaafkana uu iska ilaaliyo khaasatan ida kaana bayna ahli اlxaq yacni khilaafku markuu yahay bayna ahli اlxaqi wa bayna ahli اlbaaطil waa daa'im oo laa yaduum yani waxaan ujeedaa laa yazuul had iyo jeer xaqa iyo baailku way legdamayaan marka khilaafka u dhaxeeya ahlulxaqa iyo ahlubaailku isagu dhammaan maayo laakiin ka halista badani ahlulxaqa inaad khilaaf ka dhex riddo yani kuwa sunnada iyo dariiqa salafka iyo dariiqa toosan haysta dhexdooda khilaafka inaad ka ilaaliso waayo saxaabadii rasuulku waa kuwa ridwaanullaahi calayh yacni midkood isagoo mas'alada xaqa ku taagan ayuu haddana uga tanaasulayaa waxa weeyaan waa la ikhtilaafi marka adiguna inaad ku dayato taas oo had iyo jeer qudwadaadu ay noqdo noqoto saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh laakiin yacni haddaad u aaba yeeli weydo ta'aalufka iyo ijtimaaca dadka oo aad ha lagu kala tago waxa weeyaan ha lagu kala iftiraaqee aanad ayi xikma u samayn xaqa waxay noqonaysaa mas'ale aada iyo aada u halis badan waxa uu yidhi markaa falammaa qadima markii uu soo galay waa amiirkii mu'miniinta ayaa qultu waxaan ku yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiow maa haada kani muxuu yahay alladii kaasoo axdata aad ku soo kordhisay fii sha'ni nusuk yacni acmaashii xajka waxaanad ku soo dartay waa maxay ayaan ku yidhi buu yidhi qaala waxau yidhi markaa cumar in naakhud haddaynu qaadanno bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisa haddaynu qaadanno fa ina allaha alla caza haalibaha oo wajalla weynaaye qaala waxa uu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumradaba ilaahay dartii u taam yeelo oo dhammaystira macnaha markaa cumar wuxuu aayadda ka fahmay in xajka cumro loo rogo yacni faskhu alxaji ila alcumra oo xadiidkii shalay uu tilmaamayey inay tahay xajkii oo aan la taam yeelay sidoo kale altamatucu bilcumrati ila alxaji in cumrada loogu tamatuco xajka oo inta acmaasha cumrada la dhammaysta la xalaaloobo kadibna yoomu tarwiyaha xajka la xidhaana inay tahay nuqsaan xajkii ku timid oon la taam yeelin saasuu rumaysnaa waxaana amiirka garab martay radia allahu canhu wa ardaah dee waa bashar basharkana wax way seegi karaan marka amiirka waxaa ka qarsoonaaday dee xadiidkeenu shalay soo maraynay ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu lahaa فإنني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله فافعلوا ما آمركم به رسولك صحابة وحو أمري إني حجكو دي عمره الرقان وحنو إلى أنه هدانا هدي قوذا أونا هدي قاسوك حيسا وحن سمين لها وحن إذن فري لكن أنه محلالو بيو وأي هدي قيبا وطاه markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa muu fareen wax xajkooda nuqsaan ku ah oo xajku haddaanu taam noqonayn ilaa in la xidhiidhiyo mooyaane kala furkan haddaanu xajku ku taam noqonayn dee nebigu muu amrayn asxaabtiisa laakiin maadaama nebigu uu amray inay xajkii cumre u rogaan kana xalaaloobaan waxaa halkaa laga fahmayaa xajkii inaanay nuqsaani ku dhacayne uu taam yahay macnaha tamaamkuna uu yahay uun يعني waxa weeyaan de sifadii nabigu ina amray in loo guto xajka marka in xajkii cumro loo rogo amase qofku marka horeba uu cumro soo xidho oo markuu ka xalaaloobana dee maalinta tarwiyadun u sugo labaduba waa jaa'is nuqsaanina kuma jirto waxaa cumar mas'aladaa kula mid ahaa cuثmaan iyo cali waxaan u jeedaa cafwan cumar iyo cuثmaan ayaa mas'aladaa isaga mid ahaa laakiin caliy bnu abi aalib arrintaa waa ku inkiri jiray waxaanuu odhan jiray xadiidkii nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku ansaxay yacni waxa weeyaan in xajkii cumro loo rogo ama cumro la xidho tamatucaas ayaa dadka uu fari jiray cumar iyo cuhmaanna wuu khilaafi jiray cabdullaahi bnu cabbaasna waata laga wariyey dadka markuu tamatuca amray ee ay ku yidhaahdeen cumar iyo cuhmaanba miyagaa masaladan qaba iyo abubakar waata ibnu cabbaas laga wariyey maqaalada mashhuurka ah ee uu yidhi akhshaa an tanzila calaykum xijaaraة min aلsamaa aquulu lakum qaala rasuulu اllah wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar wuxuu yidhi samada inay dhagaxaan idinkaga soo daadato ayaan idinka cabsanaya waxaan idin leeyahay rasuulkii ilaahay baa sidan yidhi oo tamatuca saxaabadiisa amray oo xataa isagu wuu tamaniyey haddaanu hadiga wadan oo waxa ka manciya waa hadigaa u watay uun idinna waxaad leedihiin abubakar iyo cumar baa sidan yidhi marka maqaaladaas yacni siyaaqa ay ku soo aroortayba waxay ahayd markii ibnu cabbaas oo dadka tamatuca amraya ay saxaabada qaarkood ku yidhaahdeen soo kuwan abubakar iyo cumar iyo cuhmaanba khilaafsan dabeed waxa uu yidhi nebi moxamed baa sidaa yidhi markaasaad leedihiin abubakar iyo cumar waxaan ka baqayaa dhagaxaani inay idinku soo daadato marka waxa uu yihi cumar atimu alxaja waalcumrata lilaah waxa uu yidhi haddaynu ilaahay kitaabkiisa qaadanno rabbi waxa uu yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilaah markaa isagu wuxuu u fahmay taamyeelidda inaan la kala jarin oon laga xalaaloobi karin acmaasha xajka ilaa yowmu naxri la gaadho waxa uu yidhi wain naakhud bisunnati nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam sunnada nebigeenna muxameda haddaynu qabsannana فإن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نهر الهدي لم يحل هذين سنة النبي قبصننا نبي ما حلالوب حتى نحر الهدي إلا هدي سيء قلي مالنتي طبنات يوم الحج الأكبر marka aayadana daliil uguma jiro waayo haddaanu itmaam ahayn dee nebigu saxaabadiisa ma amreen tamatuca sunnada nebiga uu qabsaday cumarna masaladan daliil uguma jiro waayo nebigu xalaalowga waxa u diiday cillada maanicaa waa sheegay oo hadiga uu watay buu ahaa oo waa ka nebigu yidhi haddaanan hadiga wadan la facaltu mila aladii amartukum bih markaa dee way caddahay maanica u diiday nebiga xalaalowga ee uu dadka kalena u faray way caddahay markaa nebigu ma samaynoo dee waxbaa u diiday laakiin wuu tamaniyey waanu doonay saxaabadiisiina wuu faray sidaa darteed ayuu tamatucu ku noqday أفضل أنواع الحج هذا واجب بالنقل عن أبي ذر أبي ذر وحلقوري رضي الله عنه إلى رأى كهذا قال إن كانت المتعة متعة وحياء في الحج حج كدحي صلى الله عمرضة لأصحاب محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب تيسي أي أصغن إذا قاروا أهيد خاصة قارهان أبو ذر نوحي تمطعي أصحاب النبي أي سميين مالنتا حجة الوداع waxay gaar ku ahayd un asxaabtii nebiga sanadkaa la socotay ayuunbay khaas u ahayd cid kaleba uma bannaana xadiidkani waa mawquufun calaa abi dar oo marfuuc ma aha wuxuu ku yacni taagan yahay oo uu ku kooban yahay waa qowlkii ama hadalkii dee saxaabigan abidar hadalkiisii weeyi ma aha hadal nebiga loo rafciyo loo kor yeelay oo hadal nebi ma aha sala allahu calayhi wasalam marka dee waa min ra'yihi laa min riwaayati saxaabigan ah dee lanaa maa rawaa laa maa ra'aa yacni hadalkani waa ra'yigii abidar laakiin riwaayo uu nebiga ka wariyey ma aha waxay noo sugan ee laynagu addoonsadayna dee waa riwaayaadka nebiga ka sugnaada ee ra'yiga ma aha marka haadaa min ra'yihi laa min riwaayatihi waxa kale oo yacni ra'yigaa abidar si toosa uga hor imanaya xadiidka kale ee saxiixu muslim ku ansaxay in nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu yidhi anugu haddaanan hadyiga wadan waan xalaaloobi lahaaye xalaalooba oo tamatuca oo xajkiinnii cumro u bedela markuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaa saxaabi saxaabadii ka mida oo suraaqa ibnu maalik ayaa istaagay markaasuu yidhi yaa rasuula allah alicaaminaa haadaa am liabad wuxuu yidhi rasuulkii allow yacni xajkan iyo cumradan isdhex gashay ee xajkii intaanu cumro u rogna aanu iska xalaalownay hadhowna yowmu tarwiyaha aanu xajkun xidhanaynaa yacni camalka noocaasee tamatuciihi ma sanadka yaganuunba am liabad mise waa weligeedba oo waa xukum caam oo tashriica oo ummaddao dhan waxa weeyaan khuseeya fashabaka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asaabicahu waaxidatan fi lukhraa dabeed nebigu intuu farihiisii sidaa isku dhexgeliyey mid walba ta kale uu ka tallaabiyo uu dhexgeliyey ayaa waxa uu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji maratayn laa bal liabadin abad rasuulku markaa waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in cumradii iyo xajkii ay isdhex galeen waxaanu ku akiday inaanay masaladaasi sanadkanun ahayn wuxuu yidhi bal liabadin abad iska dhaaf inay sanadku noqoto eh yacni xajka iyo cumradaa isdhex galay ee tamatucaa la sameeyey waa liabadin abad waa weligeed sidaa ay isku dhex galeen xajkii iyo cumradii ayaa weligood ay isku dhex jirayaan lamana kala saarayo marka xadiidkaas waxaa ka cad tamatuca ay saxaabadu sameeyeen sanadkaa xajatulwadaa wax saxaabada u khaasa inaanu ahayn balse uu caam u yahay ummadda oo dhan xilli walba yacni khata'a cumar masaladan uu ku khaldamayna dee waa tii hore inoo soo martay cimraan ibnu xuseynba waxa weeyaan cumar uu ku qabsaday ee uu yidhi iyadoo sidaa aanu nebi moxamedoo joogo aanu samaynay tamatacnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walam yanzil fiihi alqur'aan qaala rajulun bira'yihi maa shaa ayaa nin ra'yigiisii uu yidhi wuxuu doono marka calaa kullin mas'aladan cumar waa ku khaldanaa dee khulafaau raashidiin iyo raggii rag ahaana waxaad halkaa ka garanaysaa mas'aladu inay hoos mari karto ay ku khaldami karaan waayo bashar bay ahaay marka marka layna leeyahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waa waxay sunnaha nebiga ku waafaqaan ee mas'ale hadday ku khilaafaan dee ku raaci maysid waayo dee axad macsuumii ma jiro ilaa rasuulka ilaahay mooyaane sala allahu calayhi wasalam baabu lhadyi fi lqiraani bayna alxaji waalcumra baabkanna waxa uu ka hadlayaa hadyigii ka waajibayey qiraanka marka la xidhiidhiyo xajka iyo cumrada can naaficin waxaa laga wariyey ana cabdlaahi bni cumar in cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma kharaja inuu soo baxay fi lfitna sanadkii fitnada yacni fitnadan waxaa looga jeedaa waa dhacdadii dhex dhacday xajaaj ibni yuusuf athaqafi iyo waxa weeyi ee cabdilaahi ibni zubayr oo markii cabdilaahi ibnu zubayr iyo nimankii bani umaya ay iskhilaafeen waa kii xajaaj ku soo duulay kacbada isagoo dee cabdilaahi ibnu zubayr iyo waxa weeyaan dagaalkooda u socda ayaa waxa weeyaan ciidan u soo kaxaysu dagaal iyo duulaan soo qaaday marka xilligaa fitnadaa dee ibnu zubayr iyo bani umaye u dhexaysay sanadkaas ayuu cabdilaahi ibni cumar soo baxay marka can naaficin waxaa laga wariyay ana cabdilaahi ibna cumara radia allahu canhu kharaja inuu soo baxay fi lfitna sanadkii fitnadii ibnu zubayr iyo bani umaye dhex dhacday wakhtigaas ayuu soo baxay muctamiran xaal uu yahay kii cumraysanaya wa qaala waxa u yihi ibnu cumar in subitu haddii layga hor joogsado cani ilbeyti beytka haddii layga hor joogsado oo dee xajaaj iyo ciidankiisu ay iga manciyaan sanacnaa waxaanu samaynaynaa kamaa sanacnaa maca rasuuli illaah rasuulka ilaahayba markii xaramka laga hor joogsaday wuxuu sameeyey oo kale ayuun baanu samaynaynaa oo nabiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii dee waxa weeyaan caamu alxudaybiya dee markii xaramka laga hor joogsaday waxa weeyaan halkoodaas ayaa nebiga iyo asxaabtiisiiba ay ku xalaaloobeen oo timihii ku xirteen oo waxa weeyaan ay kaga xalaaloobeen ixraamkii ay ku jireen markii waxa weeyaan caamu sulxi lxudaybiya sulxina halkaasay ku galeen marka waxa uu yidhi dee sidii nebi moxamedba markii xaramka laga xidhay laga hor joogsaday aanu la samaynay sidii un baanu samaynoo dee halka laygu xidhay laygu joojiyey un baan ku xalaaloobi macnuhu weeye oo qofka yani waxa u bannaan hadduu ka cabsanayo in laga hor joogsado xajka ama uu ka cabsanayo cudur iyo wax lamidihii inuu ka xanibo dhammaystirka acmaasha xajka iyo cumrada inuu shardi sii dhigto ah allahayow halkaad igu xabistuun baan ku xalaaloobaya yacni halkii aan dhaafi waayo weeyaan xalaalnimadaydu markaa dee haddii xajku waa xajatulislaam yacni waxa weeyaan dee sanadka dambe ama wakti dambe uunbuu waxa weeyaan kusoo noqon haddii kale unu xajatulislaam hore u gutayna dee wax damboo lagu leeyahayba ma jiro dabeed haddii qofkii maanic ku yimaada halkaa uu joogo ayuu maryaha isaga dhigayaa ku xalaaloobayaa timaha isaga xiirayaa marka uu qofku xalaaloobo acmaasha dhammaysto wixii uu samayn jiray ayuu samaynayaa halkaasuu ku xalaaloobaya wax dhigoo laga rabaana ma jiro waayo dee shardi hore ayuu dhigtay marka waxau yidhi haddiina laga hor joogsado beytka waxaanu samaynaynaa un sidaanu nebi moxamed la samaynay markii laga hor joogsaday xaramka fakharaja markaa waa soo baxay ibnu cumar fa ahalla bicumra cumro ayuu xidhay wa saara waa socday xataa idaa dahara cala albaydaa ilaa banaankaa taagga a markii uu ka kor baxay xataa idaa dahara cala albaydaa ilaa markii waxa weeyaan uu dul baxay halkaa taagga ee banaanka ah marka dusheedii waxa weeyaan ku sugnaaday ee uu ka sarreeyey ama uu ka dul baxay ayaa iltafata ilaa asxaabih asxaabtiisii buu daymooday markuu taaggaa u baxay fa qaala markaa waxau ihi maa amruhumaa ilaa waaxid xajka iyo cumrada arrinkoodu mid mooye wax kalaba ma aha waaba isku miduun alxaju waalcumra yacni qiraankooda iyo xidhiidhinta la xidhiidhinaya waxau ihi markaa ushiidukum waxaan idin markhaati gelinayaa anii anigu qad awjabtu alxaja maca alcumra inaan xajkaygii cumro ku daray ayaan idin markhaati gelinayaa oo markii hore cumro ayuu soo xidhay dabadeedna xajkii ayuu xidhay dabadeed sidaa qaarin buu ku noqday oo wuxuu xidhiidhiyey xajkiiyo cumradii oo wuxuu yidhi maa amruhumaa ilaa waaxid waa isku mid uune cumradaydii xaj baan ku darsaday oo labadiiba waa xidhay markaa labayka xajan wa cumratan fakharaja markaa waa soo baxay xataa jaa albayta ilaa beytkii uu yimid oo taafa bihi waxa uu ku tawaafay sabcan toddoba wa bayna asafaa waalmarwati safa iyo marwe dhexdoodana wuxuu socday sabcan toddoba jeer ayuu saciyey lam yazid calayhi kamana ziyaadin wara'a wuxuu arkay annahu mujzi'un canhu intaasi inay kaga filan tahay u ka gudayso wa ahdaa hadigiisana wuxuu qalay maalintii tobnaad markaa qaarin buu noqday oo sidaasuu xajkii iyo cumradii isku raacsaday manuu xalaaloobin oo dee qaarinku ma xalaaloobay ilaa maalinta tobnaade sidii nebiguba sala allahu calayhi wasalam uu sameeyey maalintii tobnaad unbuu hadigiisiina qalay baabulhadyi fi lmutca marka shaahidka xadiidku waa ahdaa inuu hadyi ka waajibayo qiraanka sida tamatucaba uuga waajibayo laakiin mufridka un baan hadyi lahayn baabu lhadyi fi lmutca yacni kana waxa uu ka hadlayaa ama baabkan uu ka warramayaa hadyiga mutcada ka waajibaya oo sida xadiidkani uga warramay hadyiga qiraanka ka waajibaya ayuu kana ka warramayaa hadyiga mutcada ka waajibaya waa tamatuca ah can saalim ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay ana cabdillaahi bni cumar in cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala uu yidhi tamataca rasuulu llah rasuulkii ilaahay waa tamatucay sala allahu calayhi wasalam fii xajati alwadaa yacni xajkii la odhan jiray xajatulwadaa ee muslimiinta uu ku sagootiyey ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku tamatucay macnaha tamatucan rasuulkana waxaa looga jeedaa alqiraan waayo rasuulku tamatuca wuu doonay laakiin ma samayn waxa u diidayna hadigii u waday saxaabadii nebiga ee saxaabadiisii uu amray ayaa tamatuca samaysay nebigu ma tamatucin maanica u diidana wuu tamatuci lahay waa hadyiga uu wato markaa tamataca rasuululah wuxuu uga jeedaa un qiraankii waa tamatucay fii xajati lwadaa xajat lwadaaci bilcumrati cumra ayuu ku tamatuco ila lxaja xajkii uu ugu tamatucay wa ahdaa hadigiisina waa qalay maalintii tobnaad oo dee fasaaqa macahu lhadya hadigiisa waxa uu ka soo kaxeeyey min dilxulayfa dilxulayfa oo miiqaadkii reer madiina halkay ka soo xidheen ah xajka halkaasuu hadigiisa kasoo watuu kasoo kaxeeyey wabadaa waa bilaabay rasuulu lahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo fa ahalla wuxuu xidhay bilcumra cumradii ayuu xidhay uma ahalla dabad wuxuu xidhay bilxaji xajkii ayaa u xidhay walidaalik yacni mid ahaanun qof kii ka maqlayay talbiyadana dee waxa uu tilmaamay nebigu inuu mufrid ahaa kii labadaba ka maqlayna inuu qaarin ahaa sidaas ayaa sida axaadiistii shalayna soo maraysay ay saxaabadu isugu khilaafeen laakiin nebigu labadaba waa xidhay oo qaarin buu ahaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidii anasba uu tilmaamayey oo xadiidkii shalay ina soo marayey sidii anasba uu tilmaamay inuu nebigu xajka iyo cumrada labadaba xidhuu qaarin ahaa sida raajixa ana waa sida xadiidka anas ku sugan inuu qaarin ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس ضدكنا واتمتعين مع رسول الله رسولك الله أي كل تمتعين صلى الله عليه وسلم بالعمرة عمرتي إلى الحج حجك أي أقو تمتعين فكان من الناس ضدك وحكم دها من أهدى كهدي جيسي مالين تطمنات قليئه فساق الهدي دي هدي صوك حيصتي ومنهم وحكم دها من لم يهدي مدان هدي بقلا أون هدي بصوك حيصا فلما قدم رسول الله رسولك الله مركو صوك عليه صلى الله عليه وسلم مكة مكة qaala linnaasi dadkii waxa uu ku yidhi man kaana minkum ruuxa idinka idinka midee ahaaday ahdaa mid hadigiisii waxa weeyaan soo kaxaystay fa innahu laa yaxillu ka xalaaloobi maayo min shayin shay xarwa minhu ka xaaraantimoobay xataa yaqdiya xajah ilaa xajkiisa uu dhammaysta maalinta tobnaad waman lam yakun minkum ahdaa kii idinka idinka mideen hadii soo kaxaysanina falyatufa tawaafa bilbeyti kacbada ha tawaafo wa bisafaa waalmarwa marwe iyo safana dhexdooda ha saciyo walyuqasir hana iska gaabiyo timaha walyaxlil hana ka xalaalooba cumradiisa kii aan hadyi wadanna intuu xajkiisii cumro u rogo acmaashii cumradana uu sameeyo ha xalaaloobo uma liyuhilla bilxaji dabeed waxa weeyaan xajka ha xidho maalinta sideedaad ee tarwiyada walyuhdi hadyigiisana ha qala maalinta tobnaad faman lam yajid ruuxa aan markaa helin hadyan hadyi uu qalo yacnii neefkii xoolaha cadhiga ahaa ee ka waajibayay maalinta tobnaad qofka waaya maxaa bedel ka ah falyasuma sooma alaaata ayaamin maalmo saddexa fi lxaji xajka ha ku soomo wa sabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahli ehelkiisii markuu u noqdo waxa ku waajibaya qofkii hadiguu ku waajibay hadyana waayey waxa hadigii bedel ka ah toban cisho soomkood soomkaa tobanka cisho saddex waa maalmaha xajka dhexdooda toddobana waa markuu waddankiisii isaga noqdo ayuu iska soomayaa xilliguu doono tobankaas dambe markaa uu soo noqday waddanka uu yimaado ayuu iska soomaya ama ha isku xijisiiyo ama muddo ha u dhexaysiiyo ama ha ku dhaqsado ama ha dib ha u yar dhigo waxa weeyaan markuu waddankii isaga noqdo u iska nasto ayaa toddobadaa cisho u soomaya waa ruuxii aan hadyiga ku qalin xaramka waxaa culamadu markaa isku khilaafeen alaaata ayaamin fi lxajidan saddex maalmood ayuu xajka ku soomayaa ma maalmihii waxa weeyaan dee ashhurulxajigii uu joogayba walow tarwiyadaba ha ka horraysa miyuu sii soomayaa ma ayaamahan cashru dilxija ayuu soomayaayo tobanka dilxijaba yacni halkii uu ka soomaba mar haddaanu hadyi hayn waa uu ka soomi karaa yacni carafa iyo tarwiyada hortoodba ma tarwiyada ayuu ka bilaabayaa oo waxa weeyaan maalinta sideedaad wixii ka dambeeya ayaa soomkaasi u bannaan yahay maalinta ciidda uun marka laga reebo ilaa ayaamu tashriiqa waa waktigee yacni sida raajixa ah aqwaal badan baa ku jirtae waa maalmaha xajka uu ku dhex jiro ee uu ku guda jiro dhexdooda inuu soomo ayuunbaa ugu raajaxsan oo aanu ka dambaysin waayo mar hadduu xajkii dhammaado dee waxa weeyaan fasiyaamu falyasum alaaata ayaamin fi lxaji waxaa laga qaadanayaa ereyga fi lxaji yacni ayaamaha acmaalulxajka dhexdoodii inuu camalkana raaciyo mar hadduu acmaashii xajka ka mid yihi waxaana ugu sii fiican saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqaba inuu ku beego koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka oo aanu ka dambaysin wataafa rasuulu llahi rasuulkii allana waa tawaafay sala allahu calayhi wasalama xiina qadima makata maka markii uu soo galay oo fastalama waxa uu taabtay alrukna ruknigii awala shay shaygii ugu horreeyey ruknigii xajarul aswadku uu ku yaalay ee uu ku jiray ayaa waxa weeyaan uu taabtay seen horena usoo marray nebigu waxa uu taaban jiray uun oo uu salaami jiray labada rukni ee la ydhaha alyamaaniyeyn oo alyamaaniyeyn waxaa yeman loogu nisbay dee xagga yemantae xigaan marka midna waa ka xajarul aswadku uu ku jiro waataynu idee kacbada afarteeda koona yacni afarta waa murabbaca afarta koona mid walba waa rukni oo labada xagganna yamaaniyeen baa la ydhaha labada xagganna shaamiyeen marka labadan yamaaniyeynka ayuunbaa istilaamkooda uu sunno yahaye midna markaa waxa weeyaan waa ka xajarulaswadka uu yaallaba oo gaftinka ama koonaha xajarulaswadka uu ku jiro mid waa kaa rukniga midna waa kaaka ka yar horeeya kaa xajarulaswadka isaga in la taabto waxa weeyaan waa sunne kaa kale ka horeeyana waxa weeyaan dee in la taabto la salaama isagana waa sunne xajarulaswadkana in la dhunkado in lagu dul sujuudo intuba waa sunne haddaad gaari weydana xajarulaswadka inaad dushun ka ishaartood ka salaamto laakiin rukniga isaga gacanta haddaad la gaadhana waad ku taabanaysa waad ku salaamaysaa haddaad la gaari weydana ishaari mayso oo tilmaami mayso fasalama dabeed nebigu waxa uu taabtay arukna ruknigii awala shay shaygii ugu horreeyey ruknigii xajarka uu yaalay ee uu ku jiray ayaa uu taabtay uma khaba dabeed waxa uu gucleeyey alaaata awaaf saddex dawaaf ayaa uu gucleeyey oo min asabci toddobadii ka mid ah wa mashaa waxa uu socday arbacata awaafin afar dawaafna waa socday yacni dawaafkaa ugu horeeya waa dawaafka la ydhaha dawaafulquduumka qofku marka ugu horraysa kacbada uu yimaado isagoo beledkiisii ka yimid dawaafka ugu horreeyee la sameeyo ama qaarin ha noqdo ama mufrid ha noqdo ama mutamati ha noqdo awalu dawaaf waxaa la ydhaha dawaafulquduum waa dawaafkaa ugu horreeya marka maka la soo galo dawaafulquduumka waxa sunno ah saddexda wareegee hore ilan toddoba jeer baa lagu wareegayaa kacbadae saddexda wareegee hore laba shay baa sunno ahoo in go-a horta la jeeni qaarto jeeni qaarashadu waxa weeye dee qofki dadkii waxa weeyaan ragga ahaa laba go' bay xidhan yihiin wax kaloo dhara yacni waa ka dharlaayihiin oo way iska bixiyeen dharkii kaloo dhan labadaa go'ee cadcad baa midna la guntan yahay midna dusha laga soo hilaabto laga soo hoodi marka jeeni qaarashadu waxa weeyaan go-ii dusha in garabka midigta la banneeyo oo sidaa markaad isugu soo rogto go-a waxa weeyaan darafkiisa aad gacanta hoosteeda soo mariso si garabkaa midigu isaga bannaanaado iyo saddexda wareegee hore in la gucleeyo gucladuna waa degdega maca taqaarubi alkhuta iyadoo tallaabadu ay isku dhadhowdahay markaa saddexdaa wareegee hore waa gucladaas afarta dambena caadi buu qofku isaga soconaya dawaafyada kale hadduu dawaafulwadaaci yahay hadduu dawaafulifaadihi yahay hadduu dawaafka sunnadaa yahay yacni idibaaca jeeni qaarashada iyo gucladaa midna ma leh caadi baa la ysaga wareegaya laakiin dawaafka uun ugu horreeya dawaafulquduumka la yidhaah unba labadaa masalo leh in go-ana waxa weeyaan halka gacanta hoose inta lasoo mariyo garabka midig la banneeyo iyo saddexda hore in la gucleeyo afarta dambana caadi laysaga socdo weliba gucladu waa ragga ee dumarka ma aha si aana cawradooda u faydnin waxa u ihi markaa uma rakaca dabeed waxa uu tukaday nebigu markuu dawaafkii dhammaystay xiina qadaa markuu dhammaystay awaafahu dawaafkiisii bilbeyti beytka uu ku dawaafay cinda almaqaami maqaamka agtiisa ragcatayni laba ragcadood ayaa uu tukaday uma sallama dabeed waa salaama nafsado fansarafa waa ka baxay faata safaa dabeed nebigu buurtii safa ayaa u yimid oo fataafa waxa uu ku wareegay bisafa walmarwati safa iyo marwana sabcata atwaafin toddoba wareeg macnaha wareeggan wuxuu uga jeedaa un sacyigii dhexdooda la soconaayey safa iyo marwe dhexdooda iyadoo labada calam ee akhtarka ah ama greenka ah dhexdooda iyagana la guclaynayo bayna alcaalamayn calaamad baa u samaysan iminka la arko oo inta kalena waa socod labadaa calam ee akhdarka ee dooga ah marka la soo gaadhana inta udhaxaysa waa la yaro gucleeya waana ragga un uma lam yaxli dabeed kama xalaaloobin nebigu min shayin shay oo xaruma minhu ka xaaraantimoobay xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisii uu dhammaysto wa naxara hadiya hadigiisii uu qalay yowma naxri maalintii dhuundhowga yacni maalintii tobnaad ee xoolaha la qalanaayey hadiga iyo udxiyadaba markaa nebigu dee wuxuu u xalaaloobi waayena in badan baynu soo sheegnay waa hadiga uu watay saxaabadii kale dee iyagu markiiba way iska xalaaloobeen haddana yowmu tarwiya unbay xajkoodii xidheen wa afaada dabeed nebigu wuxuu usoo gadoomay xaggii kacbada oo waa maalintii tobnaade fa taafa wuxuu ku tawaafay bilbeyti kacbadii ayuu ku tawaafay tawaafkii rukniga ahaa ee waxa weeyaan la odhan jiray tawaafu lifaada waayo tawaafuulifaaduhu waa rukni arkaanta xajka ka mid ah waana maalintaa tobnaad kaa lagu tawaafayo beytka uma xalla dabeed waa ka xalaaloobay nebigu min kulli shayin shay walba oo xarwa minhu ka xaaraantinimuobay wax wal oo xaaraan ka ahaa oo macnaha xidhashada xajka ama cumrada kaga xaaraantinimoobay ilan markaynu xajka ama cumrada xidhanno waxa xidhashadaa inagaga xaaraantinimooba wax markii hore xalaal inoo ahaa timaheenna inaynu jarro cidiyaheenna inaynu goyno cadar iyo udgoon inaynu u dhowaano dharka caadigaa raggu inay xidhaan dumarku inay golofiska gacmaha ama niqaabka wejiga ku dhegan ay xidhaan waxyaabahaasi waxaa la ydhaha waa maxduuraatulixraam waa wax markii hore mubaax u ahaa laakiin xidhashadii xajka ama cumrada ruuxa kaga xaaraantinimoobay markaa nabiga sala allahu calayhi wasalam shay kastoo markii hore ixraamka kaga xaaraantinimoobay ayaa u xalaaloobay markuu dawaafulifaadihii sameeyey maalintii tobnaad wa facala waxay sameeyeen wafacala waxaa sameeyey dha mila maa facala rasuulu ullah rasuulka ilaahay wixii uu sameeyey oo kale ayaa ay sameeyeen man ahdaa kii hadigiisa waxa weeyaan qalay maalinta tobnaad ee wasaaqal hadyi hadyigana soo kaxaysoo minanaasi dadka ka mid ah saxaabada wixii hadyi watay ee maalintaa tobnaad hadyigoodii qalayna waxay sameeyeen wixii nebigu sameeyey oo macnaha sidaa nebiguba uu maalintaa u xalaaloobay ayaa iyana ay u xalaaloobeen ilayn iyaga iyo nebigu wixii hadyi watay iyagu mamay xalaaloobin halkii dadka kale ay ka tabatuceen ee ay ka xalaaloobeen irdaaf alxaji cala alcumra baabkana waxa uu ka waramayaa xajka la fangeliye cumrada yani xajkii iyo cumradii in la isdhexgeliyo can caaishata waxaa laga wariy radi allahu canha ilaahi allah ka ade annaha qaalad inay tidhi caaisha kharajnaa maca rasuuli illah rasuulka allah ayaanu la soo baxnay sala allahu calayhi wasalama caama xajati alwadaac sanadkii xajat lwadaaca ee xajkiisa gootiska nebigu uu ummadda ku maca salaameeyey yani xajkaasaanu nebiga la soo baxnay bay caaisha tidhi oonu la soo gudanay fa minaa waxaa naga mid aha man halla bicumra kuwa ku cumro soo xidhay wa minaa waxaa naga mid aha man halla bixajin mid xaj soo xidhay xataa qadimnaa makata ilaa maka aanu nimid faqaala rasuulu ullah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axrama bicumratin cumro ninkii soo xidhay oo walam yuhdi an hadyina soo kaxaysani falyaxlil ha iska xalaaloobo tamatuc yacni ha sameeyo waman axrama bicumratin ninkii cumro soo xidhay oo waahdaa hadyina soo kaxaystay falaa yaxilla yaanu xalaaloodin xataa yanxara hadiyahu ilaa hadigiisa uu qalayo maalinta tobnaad oo nebigu waa ki yidhi yaanu ma xalaaloobaya hadyi baa wataa oo xataa yabluqa alhadyu maxilla waman ahalla bixajin ninkii xaj soo xidhana falyutima xajahu xajkiisa ha kaam yeelo qaalat caishatu caaisha waxay tihi markaa faxidtu yacni waan xaydoo caadadii baa iga timid falam azal kamaan zuulin xaa'idan sii xayd leh caado leh xataa kaana yowma carafata ilaa maalintii carafa uu ahaado carafa ay soo gashay walam uhlil manaan soo xidhanin ilaa bicumratin cumro mooyaane faamaranii rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu faray markaas sala allahu calayhi wasalam an anquda ra'sii madaxaygii timaha igi dabnaa inaan furfuro wa antashita oo aan feedho oo wa uhilla bixajin xaj aan xidho oo wa atruka alcumrata cumrada aan iskaga tago waxay uga jeedaan markaa wa atruka alcumra cumradii keliya hayda ii xidhnay ila markii hore cumro keliya u xidhan marka cumradaa keliya kuu xidhan inaad ka inay ka tagto oo cumradii ay xajka ka horgeliso oo ay noqoto markaa qaarina marka tarkulcumra maaha bilkuliye waa alcumra waxdaha inay iskaga tagto cumradii keligeedu xidhnaydhe ay xajka ka soo dulgeliso si ay u noqoto markaa qaarinatan bayna alxaji waalcumra mid xidhiidhisay xajkii iyo cumradii si ay u noqoto waxay tihi markaafa facaltu daalika sidaasaan yeelay xataa idaa qadaytu xajatii ilaa markii xajadayda aan dhammaystay bacaa macya rasuulu llahi rasuulka ilaahay uu raaciyey sala allahu calayhi wasalam cabdulaahi bnu abi bakrin cabdulaahi bnu abi bakar uu i raaciyey oo wa amaranii uu amre an actamira inaan kasoo cumraysto mina tanciimi tanciim oo adna alxilli ah xilliga ugu dhow yani xaramka xuduudda ugu dhow yani dhulka xalaasha ah markaa uu amray inaan kasoo cumraysto tanciim makaana cumratii cumradayda meesheedii inaan ka cumraysto allatii taasoo adrakani alxaju xajku uu iga soo gaadhay walam axlil minhaa anuun ka xalaaloobin macnaha caashi iyadoo cumradii weli u xidhan tahoonay ka xalaaloobin ayaa xajkii ka soo gaadho u soo galay marka waxay tihi wuxuu nebigu i amray cumradaasi xajku uu iga soo gaadhay anoo gudan markii xajkii iga soo dulgalee xajkii aan dhammaystay ayaa bacda alxajna cabdiraxmaan ibnu abi bakar uu nebigu i raaciyey si aan cumradaa iseegtay waxa weeyaan u guto baabu lisfiraati fi lxaji waalcumra baabkana waxa uu ka waramayaa shardinta la shardi la dhigto xajka iyo cumrada macnaha waa si aynu sheeganay shardinta oo qofka ka cabsanaya cudur ama cabsi kale ay hayse isleh dee xajkii bartanka adoo kaga jiraabay wax kugu dhici ha noqoto cabsi cudur ha noqoto yacni cabsi kale qofka isidaa xajka malaha wada dhammaysan kari maysid ee wax ka baqaya inuu afeef hore sii dhigto iyo shardi oo uu yidhahdo allahayow halkii la igu qabtuunbaa xalaashaydu ay tahay macnaha afeeftaa iyo shardigaasi wuxuu ka dawan yahay marka lagu qabto ama cudurku helo wax dhiigoo lagaa rabaana ma jiro bartaa aad taaganta aanad ku xalaaloobaysa oo timahaaga ku xiiranaysaa wax alla wixii xaaraanta ka ahaa cinda alixraamna uu ku bannaanaanaya can ibni cabaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana dubaacata binta zubayr in dubaaca binta zubayr haweeneeda la yidhahdo ibna cabdilmualib atad rasuula allah inay rasuulkii alla u timid sala allahu calayhi wasalam oo faqaala bay tihi innii anigu rasuulkii allow imra'atun haweenayaanahay faqiila haweenay culus ayaan ahayoo cudur cusleeyey wainii uriidu lxaja xajkana waan doonayaa ee famaa ta'murunii maxaad i faraysaa rasuulkii allow qaala waxau idhi ahillii bilxaji xajkaaga xidho oo washtaritii waxaad shardi ka dhigataa anna maxillii in makaanka aan ku xalaaloobayo iyo xilliga aan xalaaloobayaa uu yahay allahayow xaysu taxbisunii halka aad igu xidho un ilaahay oo halkaad igu xabisto markaa xabsigana dee waxay leedahy ilahay halkaad igu xabisto macnaha dee shay kasta oo ku imanaya oo ku dhacaya dee waa wax ilaahay oo xagga rabbi uga imanaya biqadar illaah oo haddaan ilaahay u qadarin dee ku dhici maayo marka wuxuu yidhi waxaad shardidaa anna maxillii makaanu xalaalowgayga ama halkaan ku xalaaloobayaa inuu yahay xaysu taxbisunii halkaad igu xidho ilaahayo meel alla meesha yacni waxa weeyaan aan ku xandhigno ee cudur ama dhibaato kale ay igu qabsato halkaasaan ku xalaaloobayaa shardi allaahumma maxillii xaysu xabasanii yacni sidaa dhe oo shardigu waa inaad tidhahdaa allaahumma maxillii xaysu xabasanii allahayow meeshaan ku xalaaloobaya oo halkaad igu xidhoon halka aan ku xanidmo unba xalaalowgeygu yahay qaala waxau idhi markaa fa adrakat way soo haleeshay xajkii oo dee waxa weeyaan ilaahay maba xabisine oo wax cudura iyo wax dhibaataiiba ma heline xajkeedii waa taam noqday bifadli illaahi waraxmati marka faa'iidada ishtiraadana waa taa aynu tilmaanay oo qofkii marka maanici uu ka baqayo uu helo ayuu iska xalaaloobaya wax fidye iyo dhiigna loo raaci maayo wallahu aclam